halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkaan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinayo ebnagu saaciid sharxin sifahaaga satirow ilaahow adanku su'aalne satirow ilaah mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijka waxaanan bartamaha kaga jiraa waxbariddeenii hadallada ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaanan horay u sii wadaynaa ama u soconaya warqaddan koowaad ee rasuul boolos u qoray wacdiyihii dhallinta yaraa ee ahaa timoteos warqaddan waxaa ku qoran qaynuunno badan oo gacan ka geysanaya dhismaha kiniisadda iyo weliba sida looga ilaaliyo inaanay ku dhicin ilxaad iyo fikirradad leeyahay waa warqad lagu hoga tusaalaynayo wacdiyayaasha si kuwa ay wacdiyayaan loogu soo duwo waxbaridda toosan ee rasuullada iyo weliba tan injiilka ciise maseex markiina ugu dambaysay waxa ay inoo joogtay arrinka ku saabsan jagada hogaamiyaha kiniisadda iyo shuruudaha laga doonayo waxaanan soo aragnay sida laysugu maandhaafsan yahay cidda xukumaysa kiniisadda marka la eego nidaamka kala duwan ee kiniisaduhu raacaan iyo weliba shuruudaha laga doonayo qofka wadaadka ah oo aynu idiin soo bilownay horu dhac ahaan waxaanan ku soo ekaynay barnaamijka aayadda labaad ee cutubka saddexaad markaasoo rasuul bawlos lahaa sidaa daraaddeed hogaamiyaha kiniisaddu waa inuu ahaado midaan ceeb lahayn oo naa keliya qaba oo feejigan oo digtoon oo sharaf leh oo martida soo dhoweeya oo ku wanaagsan waxbaridda waxaa haddaba halkan ku qoran shuruudaha qofka hogaamiyaha ah ee kiniisadda laga doonayo ama waxa ay tahay inuu ahaado waxaa laga doonayaa inuu eed la'aado waxa ay tahay in la fahmaana waxa weeye inaad ogaato waxyaabaha laga yaabo in lagugu soo eedeeyo haddii aad jago ka qabato kiniisadda arrinka ahmiyadda lehina waxa weeye in haddii lagu soo eedeeyo aadan eeddaas u dhicin ama ay noqoto midaan jirin haddii aad noqoto mid eed leh ma lihid ama qaban kari maysid jagadaas wadaadka hogaamiye kiniisadda haddaba markii lagu doorto waxaa lagaa doonayaa in magacaagu hagaagsan yahay oo inkastoo lagu eedeeyo haddana inaadan u dhicin eeddaas haddaba waxaa taasu ay ka macno tahay in qofku guursado iyo weliba inuu guur la'aado waxaa laga yaabaa inay kula noqoto inaad sidii bawlos oo kale jeclaan lahayd oo aad istiraahdo bawlosba ma guursan waxaan anigu markaa rumaysanahay in bawlos guursaday oo xaaskiisiina ay dhimatay waayo qayb kama noqon karin xubnaha sanhedrin haddaanu guursan markii sida abaarta ah ay xaaskiisii dhimatay bawlos kol dambeeto ma guursan waayo waxaa laga yaabaa in safaradiisii badnaa aawadoo dantu ay u saamixi weyday habase yeeshee tan la adkaynayo ma ahan inaan la guursan waxaase la diidan yahay in nin ka mida hogaamiyeyaasha kiniisadda uu laba naagood lahaado waxaa la doonayaa in odayaasha ama howlwadeennada kiniisadda ay lahaadaan oo keliya hal xaas ama naag marka la leeyahay oo feejigan ayaa loo jeedaa nin qabow oo aan dafdaf badnayn waa inuu ahaado nin garanaya sida loo xakameeyo caradiisa marka la leeyahay digtoon ayaa loo jeedaa inuu noqdo mid fiiro dheer oo shaqo badan iyo nin garasho u leh xafiiska uu ka hayo kiniisadda marka la dooni maayo in qofka hogaamiyaha ah uu noqdo heeryadiisa cune mararka qaarkood waxaa dhacday in hogaamiyaasha qaar sasabashada ay u dhacaan oo hablo aan kuwooda ahayn ay la socdaan markii lagu ogaado dhibaato weyn bay kala kulmayaan jameecada maxaa wacay waxay ahayd in uu ka digtoonaado sasabashada naagaha kale maadaama uu hal naag leeyahay waxaa kaloo ka mid ah shuruudaha laga doonayo qofka hogaamiyaha ah ama noqonaya inuu ku wanaagsanaado soo dhoweynta martida qofka wadaadka ah waa inuu aad u garanayo soo dhoweynta shakhsiyaadka ugu imanaya gurigiisa ha ahaadeen xubnaha kiniisadda ama yaanay ahaane waxaa laga doonayaa inuu casumo wacdiyayaasha oo uu qado geeyo mararka qaar waxaa jira rag badan oo hogaamiyeyaal ah oo ku wanaagsan soo dhoweynta martida iyo saro u qaadidda xiriirka kiniisadda welibana ma farayara kuwa naxariista badan ee howlwadeennada ka ah kiniisadda ciise masiix ee dunida waxaa kaloo shuruudaha ka mid a in qofka hogaamiyaha ahi uu ku wanaagsanaado waxbaridda haddaba ilama aha in qofi hogaamiye ka noqdo kiniisad haddaanu ku wanaagsanayn waxbaridda hadallada ilaah waa in kuwa noqonaya madaxda kiniisadda la miisaamaa ama cabiraa garashadooda hadallada ilaah waa in qofku garasho dheer u leeyahay qowlka rabbiga haddii la doonayo inuu hogaamiye wanaagsan u ahaado kiniisadda haddaan dib ugu noqonno haddaba meeriska cutubka ayaannu iminka eegaynaa isla warqaddan koowaad ee rasuul boolos u qoray timoteyos cutubka saddexaad aayadda saddexaad ee baalka saddex boqol toddobayo lixdan ee axdiga cusub waxaana qoranoo rasuulku leeyahay sida tan oo uusan sakhraan noqon oo uusan gacan fududaan laakiin waa inuu noqdo mid tudhid badan oo uusan ilaaq lahayn oo uusan lacag jeclayn iminka waxaa la eegayaa halka uu ka dhiman yahay qofka doonaya inuu hogaamiye ka noqdo kiniisadda waana waxa aan la doonayn in lagu maqlo ninka jagada ka doonaya kiniisadda waxa ugu horeeya inaanu sakhraan noqon iyo inaanu gacan fududaan amaanu hunguri weynaan iyo inuu noqdo mid turid badan oo dadka u naxariista oo aan la degdegin go'aanka waa inuu noqdaa nin macquul ah oo uu wax laga dhaadhicin karo laakiinse maaha inuu noqdo nin meel isa soo taaga oo qallafsan weliba la dooni maayo inuu noqdo nin erey badan oo ilaaq badan oo rabsho badan ninka caynkaasoo kale a la dooni maayo inuu hogaamiye ka ahaado kiniisadda ciise maseex marka la leeyahay oo uusan damac badnaan ama lacag jeclaan ayaa loo jeedaa inaanu dhuuni noqon nin waliba oo lacag jecel waxa uu u janjeeraa dhanka asnaam caabudka waayo wax waliba ee aad niyaddaada siiso ayaad caabudaysaa qofka hogaamiyaha kiniisadda noqonaya la dooni maayo inuu noqdo nin cer weyn oo tacab adduunyo xoogga saaraya waxaan markaa dib ugu noqonaynaa haddaba meeriska cutubka warqaddan koowaadee rasuul bawlos u qoray timoteos cutubka saddexaad aayadda afraad waxaana qoran sida tan waa inuu ahaado mid gurigiisa si wanaagsan ugu taliya oo carruurtiisu ka dambeeyaan oo maamuusaan weli waxaannu ku jirnaa haddaba shuruudaha laga doonayo hogaamiyaha kiniisadda waxaana la adkaynayaa in qofkaasu noqdo mid si wanaagsan ugu taliya gurigiisa oo aan digtaatoor ahayn weli waxaannu ku jirnaa haddaba isla warqaddii koowaad ee rasuul boolos u qoray timoteos eh waxaannu eegaynaa aayadda shanaad ee isla cutubka saddexaad oo waxaa qoran laakiin nin hadduusan garanaynin si uu gurigiisa ugu taliyo sideebuu kiniisadda ilaah u xanaanayn doonaa waa arrin in laysweydiiyo mudan haddaanu nin garanaynin sida gurigiisa loo dhaqdo sidee buu ugu talinayaa guriga ilaah waa arrin isweydiin u baahan haddaan horay markaa idinku sii wado haddaba xigashada iyo weliba shuruudaha rasuul boolos hor dhigayo timoteos ee la doonayo inay raacaan madaxda kiniisadda ayaannu eegaynaa aayadda lixaad ee baalka saddex boqol toddobayo lixdan ee axdiga cusub oo waxaa qoran sida tan waa inuusan ahaan mid dhowaan rumaystay waaba intaasoo intuu kibro uu ibliiska xukunkiisa ku dhacaaye haddaba marka uu leeyahay rasuul boolos mid dhowaan rumaystay ayaa loo jeedaa in qofkaasu aanu noqon nin dhowaan badbaaday waxaad arkaysaa qof toobad keenaya toddobaadkan toddobaadka xigana waxaa hogaamiyey looga dhigayaa kiniisad amase waxaa la siinayaa fursad uu masiixiyiinta kale kagala hadlo sidii uu ku soo badbaaday qofkaasu haddaba weli ma gaarin in uu dadka kale kala hadlo wax ku saabsan masiixa iyo weliba in maamul kiniisadeed loo dhiibo waana wax loo baahan yahay in hogaamiyaasha kiniisaddu ay gartaan ahmiyadda digniintaasu leedahay waxyaabaha laga digtoonaanayo waxa weeye in loo ogolaado kuwa dhowaan rumaystay inay ka hadlaan wax ku saabsan waxbaridda kitaabka oo ayan maalmo yar ku baran karin haddii kale waaba intaasoo intii uu kibro qofku uu ibliiska xukunkiisa ku dhacaa haddaba kibirku waa dembigii shayddaanka waayo wuu isweynaysiiyey markaasaa ilaah rideeyey haddaba dembiga kibirka iyo qabka innaga oo dhan ayaa khatar ugu jira oo kiniisadda dhexdeedana dembigaagu waa karaahiyo oo kiniisadda dhexdeedana dembigaasu waa karaahiyo haddaan horay idinku sii wado meeriska cutubka saddexaad ayaan eegayaa haatan aayadda toddobaadoo waxaa qoran sida tan weliba waa in uu markhaati wanaagsan ka helo kuwa dibadda waaba intaasoo uu ku dhaca cay iyo dabanka ibliiska qofka loo dooranayo kiniisadda waa in ay u markhaati furaan dadka kale ee aan qaybta ka ahayn kiniisadda isaga maamulka u dhiibaysa waxaa loo jeedaa haddii qofku sumcaddiisa ay xun tahay ee uusan deymaha bixinin ee aan lagu kalsoonaan karin oo uu beenaalo yahay qofkaasu ma ahan inuu isku soo taago ama uu jago ka qabto kiniisadda ciise masiix qofka caynkaas oo kalea ee aan wixii lagu yeesho bixinaynin oo aan lagu kalsoonaan karin oo welibana beenaalaha ah qofkaas wuxuu hogaamiye u noqon karaa oo keliya shayddaanka laakiin ciise masiix shaqo kuma lahan dhegaystayaal intaa waxaa ku soo dhammaanaya shuruudaha hogaamiyaha ama biishoobka kiniisadda wadaadka ka noqonaya ama u weyn haatanna waxaynu eegaynaa maadada khusaysa shuruudaha caawiyayaasha kiniisadda weli meeriska cutubka ayaannu ku jiraaye waxaannu eegaynaa cutubka saddexaad aayadda sideedaad baalka saddex boqol toddobiyo lixdan ee axdiga cusub waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan sidaasoo kalena caawiyayaasha kiniisaddu waa inay ahaadaan dad la maamuuso oo aya noqon laba hadallayaal ama kuwo laba codlayn badan oo ayan khamriga badan cabin oo ayan faa'iidada ceebta ah jeclaan haddaba ereyga dikon oo ah caawiye waxa uu ka macno yahay wadaad haddaba bawlos iyo abolos waxaa loogu yeeraa dikons sayid ciise masiix qudhiisa ayaa loogu yeeray adeege sida ku qoran injiilka sida matayos u qoray cutubka labaatanaad aayadda siddeed iyo labaatanaad warqaddii rasuul boolos u qoray haddaba dadka reer rooma cutubka saddex iyo tobnaad aayadda afar iyo tobnaad ayaa saraakiisha dowladaha loogu yeerayaa adeegayaal markii aad eegto haddaba warqaddii labaad ee rasuul bawlos u qoray reer korintos cutubka koob iyo tobnaad aayadda shan iyo tobnaad ayaa rasuul bawlos inagala hadlayaa wax ku saabsan adeegayaasha shayddaanka markaa ereyga adeegi waa magacuyaal guud ahaan hay-ad weliba ay isticmaali karto marka ugu horreysa ee ereyga adeegi ama caawiye ee kiniisadda uu ka soo ifbaxay ayaa laynoogu qoray kitaabka falimaha rasuullada cutubka lixaad habase yeeshee ereyga giriiga ah ee ah adeegaye ayaan la isticmaalin wakhtigaa isaga ah ficil ahaan waxaanse ku niyadsamahay inaan iminka leennahay aasaas qorniinka ku salaysan oo inoo tilmaamaya in raggaasu ay ahaayeen caawiyayaasha kiniisadda ama adeegayaasha waa kuwa ku qoran kitaabka falimaha rasuullada cutubka lixaade waxaan haddaba isku taxluujinayaa haatan inaan idiin adkeeyo ama ku nuuxnuuxsado warqaddan koowaad ee rasuul bawlos u qoray timoteyos in kiniisadda caadiga ah ay si weyn ugu baahan tahay inay bannaanka keento ama isku soo shaac bixiso beesha ay la joogto iyo in wax waliba la kala qaado ama la kala dhigo oo aan waxba la isku khaldin qofka adeegaha ah ama maamulka u sarreeya waxyaabo badan ayaa laga doonayaa inuu isku miisaamo waa inuu eegaa kharashka ku baxaya dhismaha kiniisadda dayactirkeeda waxbariddeeda soo jiidashadeeda iyo in laga ilaaliyo in ay u xagliso ama u dheeliso dhanka dunida u socoto waxaa loo jeedaa inaanay u janjeersan dhanka dunida oo xagga waxbariddana waa in ay ku adkaysataa tii rasuullada waxaan rumaysanahay ilaa la adkeeyo arrimaha ruux ahaaneed mooyaane kiniisadu kuma guulaysan karto maamulka kale ee ay ka wado beesha dhexdeeda ficil ahaan marka qofka adeegaha ah waa in uu lahaadaa waxyaabo xagga ruuxa ah ee uu ka soo bixi karo haddii lagu xujeeyo waa inuu noqdo nin sharaf leh mase ahan nin xan badan waa inaannu laba wajiilo noqonin welibana waa arrin khatara markii qofku isku dayo in uu ka farxiyo qof waliba oo uu leeyahay dhiiranaan uu ku qaabilo xiisad waliba waa inaannu markaa noqonin nin wax waliba laga dhammaysan karo iyo nin diktatoora ama keligii taliye ah adeegaha kiniisadda waa inuu noqdaa nin ka soo bixi kara shuruudahaasoo dhan waa inuu noqon nin khamriye cabah welibana xayraan uusan noqon taasina way ahmiyad ballaaran tahay aniga markaa ilama ahan in baibalku dadka barayo inaan sinaba khamri loo cabin maxaa wacay baryihii hore dadku dawo ahaan bay khamriga u isticmaali jireen tusaale ahaan markii aad eegto warqaddii koowaad ee rasuul bawlos u qoray timoteyos cutubka shanaad aayadda saddex iyo labaatanaad ayaa bawlos ku dhiira gelinayaa timoteyos inuu qaato xoogaa yaroo khamri ah si caloosha ay ugu degto welibana maanta dawooyinka aynu qaadanayno waxaa ku badan kiimikada alkolada waxaa kaloo adeegaha laga doonayaa inaannu jeclaanin faa'iidada ceebta leh waxaa loo jeedaa in qofka kiniisadda ka noqonaya adeegaha inaannu cir weynaanin oo aanu jeclayn ama jacayl weyn u qabin lacagta waa inuu noqdo qof lagu kalsoonaan karo oo lacagta kiniisadda si wacan u maareeya markaana ma jiraan dhaawac kaga weyn kiniisadda inay lahaato hogaamiyuhun guri weyn waxaana laga doonayaa hogaamiyaha inuu lacagaha halkii loogu tala galay ku bixiyo si loogu fuliyo hawshii la doonayey in lagu dhammeeyo markii aad u fiirsato kiniisadaha iyo urur kiniisadeedyada waxaa maamula rag ilaah u soo doortay hawsha oo leh ama gaaray darajadaa sare oo ka soo baxaya shuruudaha loo dhigay qofka hogaamiyaha ah ama adeegaha ah ee kiniisadda habase yeeshee waxaan la waayaynin rag farakutirisa oo iyaguna jagooyin ka haya urur kiniisadeedyada oo aan mas-uuliyaddooda garanaynin welibana ma lahan shuruudaha laga doonayo qofka jagada ka qabanaya kiniisadda oo waa qof gadaalka gaara tan la doonayo ama laga doonayo madaxda wehelnimada masiixiyiinta ama kiniisadaha waxa weeye inay wax waliba ee loogu kalsoonaaday ama lagu ammaaneeyey ay sidii loogu tala galay uga soo baxaan khaasatan dhanka lacagaha iyo kharashka weli waxaannu ku jiraa haddaba meeriska cutubka saddexaad ee warqaddii koowaadee rasuul bawlos u qoray timoteyos cutubka saddexaad aayaddiisa sagaalaad ayaa waxay leedahay waa in ay qarsoodiga iimaanka qalbi daahir ah ku haystaan marka rasuul boolos uu leeyahay qarsoodiga iimaanka ayaa taa loola jeedaa muujinta injiilka masiixa oo berihii hore qarsoonaa marka rasuul boolos leeyahay rumaysadka ayaanu ka hadlaynin namuun gaar u ah rumaysadka laakiin waxa uu ka hadlayaa waxbaridda rumaysadka ku taxluuqda wuxuu ka hadlayaa rumaysadka ama qarsoodiga waayo waxbariddan laguma muujinin kitaabka axdigii hore haatanse waxaa laynoogu muujiyey kitaabka axdiga cusub waxaa laynoogu sheegayaa kitaabkan falimaha rasuullada in kiniisadihii hore horey loogu sii waday waxbaridda rasuullada oo ah waxyaabihii ay aaminsanaayeen aasaasayaashii kiniisaddii hore waxyaabaha ayaa laga doonayaa masiixiyiinta maanta iyo weliba xubnaha kiniisaddaba inay adkeeyaan oo ilaaliyaan waxaana la doonayaa in kiniisaddu ay dunida u muujiso waxyaalaha ay rumaysan tahay waxaa jira dad badan oo kiniisadaha jooga oo ay la tahay in fikirkii hore ee kiniisaddu lahayd la bedelo oo waxbariddii iyo rumaysadkiina si kale loo wajaho ama qaabeeyo haddaba aragtida dadka haddii ay isbeddesho waxaa isbeddelaya fikirkii qofka waxaa jira haddaba waxyaabo dad badani ayan iminka dembi u qaadan waxaana ka mid a cayda oo dadku iminka ay ugu yeeraan kaftan kitaabkuna uu mamnuucay waxaa kaloo la dhalan rogay haddaan eegno soomaali ahaan tuuganimada ama boobka oo waxaa loo beddelay beliliqo qofku markii uu doonayo inuu wax soo xado odran maayo waxbaan soo xadayaa laakiin afka ayuu quruxsanayaayoo waxa uu leeyahay waxaan doonayaa inaan hebel soo bililiqaysto markii uu qofkii soo xado ama boobo wuxuu dadka kale ku leeyahay alaabtaas hebel baan ka soo bililiqaystay ama gaarigaas bililiqo ayaan ku helay waxay markaa u muuqataa in fikirkii wanaagsanaa loo helay fikrad looga takhalluso waxyaabo badan oo berihii hore ceeb ahaa ayaa iminka waxa ay noqdeen wax iska caadiya habase yeeshee wax waliba ee ilaah dembi ugu yeeray weli waa dembi oo wax isbeddelah ma lahan waxbaridda rasuulladana waxa ay adkaynayaan fikirka ilaah ee aan isbeddelin sababtaas aawadeed ayaa la doonayaa in hogaamiyaha kiniisaddu ku adkaysto waxbaridda rasuullada waxbaridda kitaabka mar waliba dembi waa dembi oo haddii nin qof xifaaleeyo weli hadal qadafa buu qofkii kula hadlay oo waxyeello ayuu u geysanayaa haddii uu bililqaystana wuu soo xaday oo waa tuug wuxuuna jebinayaa ereyada ilaah sida marka la leeyahay waa inaadan waxba xadin ama sida marka la leeyahay waa inaadan qudhgoyn waxaa la doonayaa in hogaamiyeyaasha kiniisaddu ayan waxba isaga qasnayn oo fikiradooduna ay sarreeyaan sida ku qoran isla warqadan koowaad ee timoteyos cutubka afraad inkastoo aynan weli gaarin aayaddiisa labaad markaasoo rasuul boolos ku leeyahay timoteyos oo waxay kaga fogaan doonaan labawejiilanimada dadka beenta ku hadla oo qalbigooda la gubay isla sida isaga oo bir kulul lagu dhejiyey waxa ay lahaanayaan masiixiyiinta garaad ka sarreeya kan dadka caadiga ah ee aan ilaah rumaysnayn haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigashada ayaan iminkana eegayaa isla warqadan koowaad ee rasuul boolos u qoray timoteyos cutubka saddexaad aayadda tobanaad waxaana qorniinku uu leeyahay sida tan kuwaas marka hore ha la tijaabiyo dabadeedna sida iyaga oo ah caawiyeyaasha kiniisadda ha u adeegeen hadday eedla yihiin haddaba ma ahan in qofka lagu dirqiyo inuu jago ka qabto xafiiska kadib markii uu kiniisadda ku soo biiray bil ka hor isaga oo weliba aan la tijaabin inuu geli karo booska ama jagada shuruud ahaan sida qorninku leeyahay boolos ayaa iminka la hadlaya hablaha ay qabaan adeegayaasha kiniisadda oo iyagana waxaa laga doonayaa inay gaarsiisan yihiin heerka laga doonayo afada ninka adeegaha ka ah kiniisadda haddaan markaa xaalka idiinsii faahfaahiyo ayaan iminka eegayaa isla warqadan koowaadee rasuul booloosu qoray timoteyos cutubka saddexaad aayadda koob iyo tobanaad oo leh sidaa oo kalena dumarku waa in ay digtoonaadaan oo ayan ahaan kuwo waxanta waa inay feejignaadaan oo ay wax waliba aamin ku ahaadaan waxaa la doonayaa in dumarka adeegayaasha ay noqdaan kuwo dhiifoon oo leh garashada lagu qaboojiyo ama lagula wadaago dhibaatada adeegaha waa inayan noqon kuwo dadka nabiba ama waxanta haddii dumarka odayaasha kiniisadda ay xan badan yihiin waxa ay keenayaan dhibaato badan kiniisadda ciise masiix dhexdeeda taana la dooni maayo waxaa kaloo laynoo sheegay in laga doonayo naagta ama xaaska adeegaha kiniisadda inay noqoto mid feejigan oo aamin ku ah wax waliba ee loogu kalsoonaado waa inay weliba aamin u ahaato ninkeeda iyo ciise masiix iyo weliba hawsha iyo danta kiniisadda ee uu ku jiro duqeeda haddaan intaa ku soo ekeenno waxbariddeennii caawa ee aynu ka soo xiganaynay warqaddii koowaad ee rasuul booloosu qoray timoteyos cutubka saddexaad ayaan idiin xaqiijinayaa dhegaystayaal in habeen dambe waxbariddu ay halkii ka sii socon doonto waayo waa loo baahan yahay in wax badan aad ka ogaataan waxbaridda ku taxluuqda injiilka badbaadada ciise masiix iyo dhismaha kiniisaddiisa waayo masiixiyiintu iminka way sii badanayaan innaguna waxaynu u baahannahay inaan wax ka ogaanno qaabka iyo sida loo dhiso ama loo maamulo kiniisadda ciise masiix
siraadkii adduunkow suban ahaa eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye udbanagu
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin